Duumadu waxa ay weerartaa oo burburisaa unugyada dhiigga cas, nooca ugu dhibta badan waxaa loo yaqaan plasmodium, oo noocaan waxay burburisaa dhammaan unugyada dhiigga cas hadday noqon lahayd kuwo hadda la sameeyay iyo kuwa waaweynba, taasi oo si dhakhso ah u sababi karta dhiig la'aan iyo cagaarshow. Plasmodium kaneecadu qaado ilaa shan nooc ayay bini'aadamka cudurka duumada ku sababaa. Cudurka duumada waxa uu ka mid yahay cudurrada la kala qaado waxaana gudbida kaneecada dheddigga. Waxa uu cudurkani dunida inta badan uga dhashaa meelaha qoyan sida uu sharaxayo Dr. Maxamed Cabdi Cali, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle.
malaria marka la dhahaa eh, waa parasitic disease waa cudur parasite uu keeno ee waddankeena haddana epidemic ku ah oo aad ugu badan Eh, weliba cudurkan wuxuu ku badan yahay meelaha wet area la dhahaa ama ama jiinka ama meelaha qoyan qoyaanka ayuu ku badan yahay cudurkan oo meelaha oo webiga u maro uu ku badan yahay waana parasitic disease waa cudur parasite oo keena waaye Eh, cudurkan waxaa gudbiye oo dadka bini'aadamka kala gudbiye waa eh, female anopheles waxaa la dhahaa eh, kaneeca dhedig ah taasoo qofkii xanuunsanaya inta ku dhegto eh, qof caafimaad qabta haddana qaniinto sidaasna cudurka ugu gudbiso marka cudurkan duuma ah loo yaqaan- loo yaqaano soomaali ahaan Eh, dadka qaarna malaria iska dhahaan ama kaneeco waa cudur parasitic disease la dhahaa Eh, asalkiisa uu yahay parasite oo ay soo gudbiso kaneeco oo female oo dhedig ah una gudbiso dadka caafimaadka qabe ee markaasi aan xanuunsanayn cudurkan protozoa ayaa horta la dhahaa faraciisa hore Eh, wuxuuna kasii yahay parasite Ee, faraciisa burtuwaasha waxaa badanaa meelaha uu ka dhashana waa meelaha qoyaanka ah ama wet area loo yaqaano Ee, waxaa soo labayn karo meelaha wasaqda badan ee ka jirto oo markaasi meeshii iyadoo qoyan haddii wasaq sii jirto si dhaqsi ayuu cudurka ugu dhalanaa marka marka meel kastoo qoyan oo wasaqna ay ka jirto ayuu cudurkan ayaa laga helaa waxaana soo gudbiya ee, kaneecada loo yaqaana female anopheles aa soo gudbisa oo biniaadamka soo gudbisa caafimaadka qabo Ee, cudurkan aad u khatar u yahay Ee, sometimes wuxuu gaaraa qofka wuxuu gaarsiiyaa inaa ee, waali camal sida qof waalan camal inuu noqdo oo qofka miirka uu ka tago Ee, kaneecada ama cudurkan ee, parasite-ka ah waxaa loo kala qaadaa afar oo kala ah plasmodium ee, fifalis plasmodium ee, ovala plasmodium malaria plasmodium falciparum iyo plasmodium malaria marka plasmodium falciparum ta nooca bf-ka loo yaqaan waa nooca ugu khatarsan ee geeska african aad ugu badan ee haddii qofka iyago aan laga daaweynin qofka ee, ku sababi karta ee qofkaas inuu waali ugu oo heer waali uu gaaro marka waa tan ugu khatarsan waa plasmodium ano ee, loo yaqaan waaye plasmodium falciparum ta oo bf ta loo yaqaano waa waana tan damage gareysha maskaxda Ee, marka la dhahaa bf tan iyo khatar ku tahay horta dadka oo dhan khatar ay ku tahay yar iyo weyn ma la kala qaadaye laakiin khatar waxaa ugu sii jiro islaamaha uurka leh maxaa yeelay haweeneyda uurka leh haddii malaria ay qaniinto qaas ahaan noocan bf ta loo yaqaano ay ku dhacdo waxaa khatar ay ugu tahay ilmaha inay kasoo rido oo ilmaha ay soo ridaa marka laakiin khatar ahaanshaha yar iyo weynba khatar ay ugu jiraan Waa baashan oo loo yaqaana doomada ama malaarida waxaan ugu sii khatarsan noocan loo yaqaana ee female anopheles kuwaita oo oo bf ta loo yaqaano madax ku dhacdo ee dadka waalida u keento haa calaamado waxay leedahay caan ah oo qof kasta uu fahmi karo waxaa ka mid ah calaamadaha lagu gari karto qandho oo aad waali u ah ee qofkii soo daysana ee dhidid badan keenaayo qarqaryo qof inuu jareeyo oo xataa xilli kuleel uu jira qofka uu jareeyo iyadoo kuleel uu jiro oo qorax ay jirtaa marka qaar qofka uu jaraynaya iyadana sabab waxaas oo dhan waxay leedahay afqareer waxay leedahay madax xanuun waxay leedahay qoor xanuun ama surka oo qofka xanuuno intaasoo calaamad way leedahay sometimes labalaba iyo matagaa qofka ugu darsamaayo marka aad ay u hayso intaasoo calaamad oo wax lagu garan karo sidoo kale waxay leedahay korjajab iyo malafa xanuun oo qofku iskici waayo qofka uu noqdo qof retire oo daalanoo oo aan tabar aan lahayn inuu qof noqdo waxaasoo dhan waa calaamadaha lagu garan karo Daaweyntu waa habka ugu fudud ee loo yarayn karo dhibaatooyinka xanuunada ku dhaca aadanaha.